galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ayna kaga imaanaysa washington
waa galabnimo jimcaha koob iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
idaacaddeena galabta waxyaaba aad ku maqli doontaan waxaa ka mida barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xilliga kala guurka ee ay ku jirto siyaasadda soomaaliya labada dhinacba horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay in laga fakero maaragtay waxa dan oo ah dalka iyo ummadda kanaa saxa iyo kanaa qalada maanta dhamagu jiro runtii dhibaato weynay keeni kartaa halku uu cad yahay wuxuu u baahan yahay in waddankan loo turo dhanta guud ani waxaan qabaa in dawladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhawaato taa hadday la timaado waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan qarankuna wuu ku badbaadayaa xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay midda koowaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddiyada doorashada in lagu soo dhisaa ee dowlad goboleedyada aan weli soo dhisin guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oy soo dhammaystiraan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan muranka iyo khilaafka ka dhashay doorashada madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka oogan jowhar iyo beledweyne iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ah waxaa akhrinaya jamaal axmed cusmaan
wasaaradda garsoorka maraykanka ayaa khamiistii fulisay dilka maxbuus federaalka u xirnaa dilkan ayaa dhacay xilli lagu guda jiro wakhtiga kalguurka xilka madaxtinimada taas oo aysan maraykanka ka dhicin mid la mida taariikhda casriga brendon bernard ayaa lagu muday cirbad sunah oo uu u geeriyooday dilal kale ayaa la filaya in la fuliyo inta ka harsan maalmaha xilka madaxtinimada ee maamulka trump bernard oo afartan san jir ah ayaa lagu helay dembi ah in uu ka tirsanaa koox burcad ah oo uu dilayna laba qof kii maxkamadda sare ayaa diiday in dilka laga daayo isagoo markii lasoo xirayay ahaa qof aada u dayar bisha soo socota waxaa la filayaa in sidoo kale la dilo liza montgomery oo ah haweenayda keliya ee dilka ku xukuman liza waxaa lagu eedeeyey inay ceejo ku dishay haweenay uur lahayd islamar ahaantaasina ay kasoo saartay ilmo caloosheeda ku jiray barsacaano gaasiya ayaa badbaaday oo hadda waa qof da-da qaangaarnimada ku dhow bishii hore waxaa isna dil lagu fuliyey orland cordia hall jiraha kaas oo loo haystay doorkii uu ku lahaa afduubka iyo dilka gabar sano jir ahayd oo dilkeeduu dhacay waxaa la saadaalinaya in hay-adda maraykanka u qaabilsan cunada iyo dawada a f d a loo soo gaabiyo ay ansixiso tallaalka ay sida wadajirka usoo saareen shirkadaha dawooyinka maraykanka ee vizer iyo midda jarmalka biotek tallaalkaas oo muujiyey in cudurka uu ka hortegayo boqolkiiba f d a ayaa la rajeynayaa inay ayido maanta ama sabtida si xaalad deg deg ah loogu isticmaali karayo tallaalka covid looga hortegayo arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi gaar ah ay u codeeyeen khamiistii isticmaalka tallaalkaas go-aankan ayaa imaanaya iyadoo maraykanku uu diiwaangeliyey in maalin keliya ay cudurkaasi u dhinteen ilaa iyo saddex kun iyo boqol qof isbuucan tirada gelinkii dambe ee khamiistii maraykanka ay u diiwaangashnayd cudurka covid ku dhacay ayaa waxay ahayd shan iyo toban dhibic shan milyan oo kiis halka dhimashada ay ka badan tahay laba boqol iyo kow iyo sagaashan kun sida laga soo xigtay xog ay baahisay jaamacadda johns hopkins taliska ciidamada maraykanka ee africa africom ayaa shaaca ka qaaday in laba duqeyn ay ka fuliyeen magaalada jilib shalay halkaas oo lala beegsaday khuburo al-shabaab u qaabilsaneed qaraxyada qoraal ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in qiimeyn horudhaca ay muujinayso in duqeymahaasi lagu dilay argixiso lagu yaqaanay in ay kaalin muhiima ay ka ciyaaraan soo saarka walxaa qarxa ee al-shabaab oo ay ku jiraan kuwa lagu xiro baabuurta waxaa sidoo kale qoraalkaas lagu sheegay in qiimeynta horudhacaya aysan muujin wax khasaare ah oo soo gaaray dadka shacabka taliyaha africom stephen townsed ayaa sheegay inay sii wada doonaan inay cadaadis ka saaraan al-shabaab oo uu tilmaamay in ay arbushaad ku hayaan amniga soomaaliya una baahan yihiin buu yidhi in la xakameeyo oo la wiiqo weerarka ayaa imaanaya iyadoo oo dhowaan madaxweynaha maraykanka donald trump uu amray in ciidamada maraykanka ee toddobada boqol gaaraya ee soomaaliya jooga intooda badan laga soo saaro soomaaliya ka hor labaatanka janaayo ee sanadka soo socda warkii dunida dhegeystayaal wargeynta
senate jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida inala socodsiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington aynu ku horeyna ee weli waxaa muran xoogani ka taagan yahay siyaasadda maamulka hirshabeelle oo dhowaan loo doortay madaxweyne cusub balse beelaha qaarkood ay kasoo horjeesteen maamulka waxaa muranku cirka isku sii shareeray kadib markii saraakiil hubaysan oo beledweyne kasoo jeeda ay sheegeen in madaxweynaha hirshabeelle loo doortay aanu tegi karin magaalada beledweyne jenaraal abukar xaaji warsame xuud oo ka mida saraakiisha kasoo horjeeda dhismaha madaxweynaha hirshabeelle ayaa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqano uga waramay sababta uuga soo horjeedo in madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe uu tago magaalada beledweyne su-aasha aan raba inaan ku weydiiyo midda koowaad waxay tahay maxay tahay sababta aad u diidan tahay in madaxweynaha hirshabeelle uu beledweyne yimaado
sababta aan u diidanahay madaxweynaha hirshabeelle inuu beledweyne yimaado waxaa kamid a uma aqoonsanin madaxweyne asoo madaxweynenima sita anagoon u aqoonsanayna looma imaan karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimis ah madaxweyne sharci ku dhisan maaha waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray mar haddii sharciga la dhinac maray annagana aanala ka soo qaybgelin oo ma waxay iska samaysteenoo macambila meesha la keenay annagoo waa diidnay in cali guudlaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay marka waxa aad diidan tahay ma nidaamka hirshabeella mise shaksi ayaad diidan tahay waxaan diidanahay nidaamka hirshabeelle ka socda oo dhan nidaam waafaqsan sharciyadda maaha nidaam islaamnimada waafaqsan maaha nidaam dadnimada waafaqsan maaha nidaam dimuqraatiyada waafaqsanna maaha
mar haddii aad tiri waxaan diidanahay nidaamka hirshabeelle guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii beledweyne yimideen waxaana tiri madaxweynaha ma imaan karo bal iswaafaji
guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beeshay u dhasheen ha u dhashaano waa imaan karaan beeshooda laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle uu yahay ama guddoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto ma is leedahay xal wada hadal ayaa wanaagsan intii aad awood ciidan adeegsan lahayd mar kasta waxaa fiican xal in la helo laakiin xalku wuxuu ku dhismaa waxaa waaye in wadahadal labada dhinac ah laisugu yimaado oo laga wada hadlo waxaan la hadlaayo ama aan rabo inaan la hadlane ma aha caruurtan hirshabeelle dadaa dhalay dadaa samaystay dadaa keensaday meesha waxaan la hadlayaa waxaa waaye waalidkood waa fahad iyo farmaajo ayaga hadal iguma leh
ugaaska beeshaada oo aadna looga ixtiraamo deegaanka kama hadlin arrimahan dhismaha hirshabeelle ama raalli ayuu ka yahay adiga waxa sida gaarka ah kuu dhibaya maxay tahay aniga waxa sida gaarka ii dhibaya waxa waaye waxa shacabka reer hiiraan dhib oo dhan waxa shacabka dhibayna anna waa ay dhibeen sidaa daraaddeed qadyad aan annaga kaligan wadanna ma aha waa qadyad shacbigana uu nala wato ugaaska ugaaska beesha xawaadla waayahay ugaaskeenna waayahay laakiin dadku bini aadanka ah ilaahay isku si uma gelin ra'yiga hadduu qaatay ra'yi ah inuu ka aamuso aniga waxaan qaatay ra'yi ah inaan ka dhiidhiyo
maalmihii lasoo dhaafay magaalada mudaaharaadyaa ka dhacayay meelo ka mid ahna waxaa jirtay shirar ay beelaha qaar yeelanayeen oo ay lahaayeen waa soo dhoweynaynaa hirshabeelle marka diidmadaada mar haddii beelihii gobolka kula deganaa ay leeyihiin waa soo dhaweynaynaa maxay tahay micnada ay samayn karto macnaha ay samayn karto waxaa waaye beesha dowladnimada horta shacabkay ka timaadaa shacbigu wuxuusan rabin hadday dad aan dowlad ahayn ay leeyihiin annagaa dowlada oo waa ku dhaqaynaa oo arrimihii laydaba gediyey oo shacbiga dowladda ahaa warkiisa aan la maqlayn dadka u shaqaynayay oo dowladda u matalaya oo ka shaqaynayay ay leeyihiin annagaa dowladoo shacbigii waxaan rabna ka samaysanayno taas waaye midda aan diidnay bulshadana aan isku raacnay muddadii aad hawshan ku jirtay diidmada ah marna ma dhacday inaad la kulanto ama aad wada hadal isugu timaadaan maamulka hirshabeelle oo yuusuf dabageed uu magaalada joogo iyo wasiirka arrimaha gudaha oo isna nin deegaanka u dhashay ah oo arrintan u yimid maamulka hirshabeelle xataa maqalkiisaan diidanay iska daa hadal iyo heshiis aan la galnay sababtana waxaa waaye maamul islaamnimo ku dhisan maamul sharciyad ku dhisan maamul sharcigii federalisimka ku dhisan maaha laakiin shalay iyo daraad ma bilaabanne afar sano maamulku jiray afartii sano waxa kuu muuqan waayo hadda kuu muuqanaya maxay yihiin qaladkan afar sano ka hor waana laga galay haddiina laga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn lama taaban jirin lamana taaban laakiin hadda waxaa dhacday xaggii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha ina la dabamariyey dadkii kalena waxoodii oo dhan ay u dhisan yihiin madaxweynaha cid gaar maa iska leh madaxweynaha cid gaar ahaa lahayd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federaalisimka dhaqankiisa uu ahaa waxaad arkaysaa puntland madaxweynaheedii waxaa loo caleema saaraa dad gaara dad gaara loo caleema saaraa kismaayo sidoo kale war annaga maxaa naga soo uray wax iyagii maxaa loo diiday dunidana loogu dhaqayaa sidan wax anfacaya ma aha cidna ka yeeli mayno marka maadaama maxaa xal u aragtaa maadaama lagu jiro xili doorasho dadka gobolkanna ay matalaad dhaqan iyo mid siyaasadeed ay u baahan yihiin xalka sidee u aragtaa xalka waa cad yahay waana muuqdaa bulshadao dhan aana rabta xalka waxaan u aragnaa annaga iyo hirshabeelle maba isqaadi karnaba inaan waxayna dhisanno hiiraan staidna aan dhisanno taasaan xal u arkaa wax kale ma jiraan kaasi wuxuu ahaa genaraal abuukar xaaji warsame xuud oo ka tirsan saraakiisha gobolka hiiraan waxaana u waramayey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane dhinaca kale xildhibaan cabdiqaadir carawi ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kasoo jeeda hirshabeelle ayaa qaba in muran xoogan uusan ka jirin gobolka islamarkaana u arko in dhismaha hirshabeelle loo maray hanaan saxa falastiin axmed iimaan ayuuna u waramay
bismillaahi marka hore waa salaaminta falastiin waana u mahadcelinaa v o a da guud ahaan dhismaha hirshabeelle markaan waxaad ka taabto hirshabeelle waxaa wada dhistay labada gobol shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan si wada ogolay u wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duwoobkii dhaqanka ayaa fadhiistay meel waxay soo saareen xildhibaano xildhibaanadii waxay doorteen guddoon guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho waxaa lagu doortay madaxweynihii madaxweyne ku-xogeen marka dhismaha hirshabeelle waxaan u arkaa inuu loo maray waddo saxa ee qurux badan si wadal ogola oo laisu waafaqsan yani oo u dhacay markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan iiraan waxa waaye waxaan si leeyahay inaysa waxweyn ahayn iiraan waxaa ku sugan madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaya hadda kasoo laabtay iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad oo ah madaxdii maanta hirshabeelle loo doortay ayaa weli ku sugan meesha waxyaabaha irarkaa u jirana dee waa waxyaaba tabasha waa jiri karaan dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabasha oo halkaa ka jira waxaa kaa horeeyey xildhibaan cabdulaahi goodax oo qaba isagu in shalayna maamulka hirshabeelle si awoodda loogu boobo loo dhisay oo reer hiiraan loo jajoobay haddana si tii lamid ah ujeedo laga leeyahay in lagu boobo maamulka oo xildhibaano gaar loo wato iyo laga soo saara loo sameeyey maamulkuna uusan u ahayn cadaalad dadka reer hiiraan see u aragtaa
waa mahadsan tahay fikirka waa arkay waa ku mahadsan yahay mataqaanaa waa fikirkiisa gaarka aniga sida aan u arko waxay tahay hirshabeelle in aanan si gaara amba cid gaara aysan dhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe dad gaara oo kuraas inay kaxoogaan rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan waan maqnay waan maqlaya beryaan siyaasiyiin waxaas ku hadaaqaayo laakiin aniga ma ma arko mana arko hirshabeelle historygeeda waa waa yaallaa had lama bilaabin sida loo soo dhisay waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raali laga wadayaa loo dhisay oo duubabkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli laisugu tegay cid walbana islaamiga ee kuleed ka qaadatay uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaara meel lahayn oo dhisay hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka saa u fahmi warkaas aniga waxaan aaminsanaha dowladda federaalka inaysan wax faragelina amba wax mataqaana dhibaata inayna ku helin dhismaha maamulkaasi bal eeba bal eeba mataqaanaa soo dhaweynaysay sida wax u socdeen dadka deegaanka waa la warsan karaa hiiraan iyo mataqaanaa iyo shabeellada dhexe si ay raali isaga yihiin waxooda usoo dhisteen waa meesha keliya aan dhihi kara iyadoona dhiig ku daadan buuq ka dhicin laisqaqabsan oo brocesskii ugu fiicnaayo maamul goboleedyada inta la dhisa hadda eeaad ka warhayso sida nabdoon u dhacay inuu yahaan aaminsana madaxweynuhu waxaa la leeyahay waxay ahayd inuu tago magaalada beledweyne waa uuna tegi la-ya wararka aanu helayno culayskaga yimid maaragtay deegaanka oo saraakiil ciidamo wataahi ay sheegeen inaanu imaan karin madaxweynehu haddii mar madaxweynaha uusan gobolkii uu madaxweynaha ka ahaa labadii gobol aanu si xor ah u tegi karin maamulkaasi sidee la ysugu raacayaa oo uu u shaqeynaya amaasantaa falastiiniya horta waxaa wax la yaab leh in la yidhaaha madaxweynihii ma tegi karo hiiraan oo ka tirsan hirshabeelle waa wax la yaab leh waxaasi waxa wada waa dad gaara oo siyaasiyiina oo mataqaanaa dan gaara ka leh kicinayaan wiilasha dhalinyarada iyo maamooyinka ayagana ku bixinayaan qarashaad si loo abuur loo abuuro mataqaana maanta xilligaan la joogin jabxad iyo waxaan loo joogin aniga waxaan waxaan u arkaa arrintaas in waxba ka jira madaxweyneha xilli kasta oo tegi karaa waa dhulkiisii waa meeshuu degnaay waa meeshuu ka soo jeeday waa meeshuu madaxweynaha ka yahay sideeda hirshabeelle hiiraan iyo shabeellada dhaxane waheeba oo la yaqaano waa dad ehel iyo qaraaba waa wiil iyo abtigiis marka wax dhibaataa oo ka taagan meeshaas ma jiro sabab loo dhaha madaxweynihii ma tegi karo madaxweyne ku-xigeenkii maamulka intiisa waa jooga macnaha iyoma muuqato macnaha baktiga ma cunno fuudkiisaa cada falastiin waa maastaasaa jiri jirtay cadaana qaldaneen suurtagal maahan maamulka hirshabeelle waa joogaan madaxdiis u saraysa hiiraan madaxweynahana madhown waa tigi doonaa cid alle ciddii tabasho qabto oo dadkaas walaalaha iyo ehelka layska horkeenayo siyaasiyiintan danaha gaarka kale amba kuraaftoodii u walwalsan amba dhibaato kale ka haysato xag siyaasiyiin oo ku bixinaya qarashka aan aan ognaha hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno laakiin aan rabin hadda inaan xusno macalina ka waantooba hirshabeelle waxay u baahan tahay maanta gargaar kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiqaadir carabow ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee kasoo jeeda hirshabeelle oo u waramayay falastiin axmed iimaan
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ooanu ku lafagurayno marxaladda kala guurka ah ee ay marayso siyaasadda soomaaliya waxaana barnaamijka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
walaalaha wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilligan soomaaliya waxay maraysaa xaalad kala guura marka loo eego muddakhalaadka u haray hay-adaha dastuuriga soomaaliya waxaana jira muran siyaasadeed aad u hareeya doorashada soomaaliya gaar ahaanna guddi doorashada dowladdu ay magacowday iyo maamulada qaarkood oo weli aan soo dhammaystirin haddaba xilligan xaggee laga aadaya dhabahan kala guurka soomaaliya ay taagan tahay mase jira xal siyaasadeed oo soomaalida gudaheeda ka imaan karo si looga baaqsado muran siyaasadeed doorashada soomaaliya hareeya barnaamijka faaqidaadda waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare soomaaliya seenab maxamed xasan oo loo yaqaan seenab siraad oo u wallaysa arrimaha haweenka si dhow noola socotay xaaladda siyaasadeed iyo muran siyaasadeed hadda taagan sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdalla xaaji cabdiweli oo loo yaqaan cabdullaahi telefoon oo arrintan guddi dhowaan ay magacaabeen musharaxiinta ka mida gaar ahaana hafeenka ee guddiga badbaadinta xaaladda xilligan taagan dhammaantiin aad baa umahadsantiin soo dhowaada waa mahadsan tahay walaal mahadsan soo dhawa walaal aan ku horeeyo xildhibaan cabdixakiin macalin xaaladda siyaasadeed hadda taagan see wax kuula muuqdaan
walaal waxay waxay ku xiran tahay hadda un dhinaca laga istaago iyo qofba sida uu arko laakiin de anigu waxaan u arkaa xaalad iska caadiya marxalad mar walba oo dalku xilligaan oo kale u marayo uu lasoo maro weeyaan waa xilli doorashaa lagu jiraa adduunka o dhanna dee maalinta doorashada ra'yi kala bedelan iyo cambaigna jira marka intaa un baan arkaa inay socoto wax ka bedelan oo hadda aan dareemayahay ma jira
senator xuseen si kooban isla su-aashaasi daruufaha taagan iyo sida ku socdaan mas-uulid ahaan iyo ka ka aqalsar ahaan maxaa idiin muuqda
waad mahadsan tahay asxaabtana waan salaama sidoo kale dabcan hadda anig magacayga unbaan ku hadlaya magaca aqal sare ku hadli maayo laakiin shaksiyan waxay wax iila muuqdaan dabcan in oo wax ay taagtaagan yihiin jidkii la rabay aanay wax ku soconin balse rajadu ay tahay soomaalida dabcan inay markay isu timaado heshiin karto oo rajo fiican waan ka qabaa laakiin hadda in mataqaana jadwalkii doorashada iyo qaabkay wax ku socdeen isfahamdarro badan dadkii garoonka isla geli lahaa ee ka jirto ayaan dareemaya
sena maxamed xasan si gaara aad ula socoteen qoondada haweenka waan u imaanaynaa laakiin dareenkiinan ka ka bulshareed ahaan iyo ka aqoon yar ahaan maxaa kuu muuqanaya
bismillahi raxmaaniraxiim runtii horta walwal badan ayaa ka ayaa jiro oo maadaama dib u dhac badan uu jiro doorashooyinkii hore oo soo dhaafay waktigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadino tii ugu dambeysay labadii kun iyo lix iyo toban xilligan waxaawaye doorashadii way dhawaatay aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana welima ay bilaaban marka runtii dib u dhac jiro iyo iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay parallel ama dhinac kale iyaguna u sameeyaan guddiye iyo wax runtii welwal badanaa jiro cabdullahi telefon dhowaan musharaxiintu way shireen guddi baa samayseen wakti adagna way kusoo beegantay maxaa idiin muuqanaya dhankiina
bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh dooda nagala qaybgalaysa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed eena dhegaysanaysa meel walbay dunida ka joogaan walaal haddaan su-aashaada usoo noqdo waxaa ii muuqda waddankeennu waa waddan aada iyo aada u nugul waa waddan dagaal sokeeya kasoo baxaya waa waddan u baahan mas-uuliyad siyaasadeed iyo dareen wadaniyad iyo in loo turo dhammaan dareenka bulshada sidaa awgeed waxaa ii muuqda waktigan xaadirka ah ayna muuqanin dowladda rabitaan doorasho in la aado doorashadaasoo dhammaan ay raali isaga yihiin musharaxiinta iyo musharaxa madaxweynaha oo ah madaxweynaha hadda jira sidaa daraaddeed an waxaa iiga muuqata dowladdu inayna weli u diyaar garoobin inay doorasho aado sidaa daraaddeedna waxay rabtaa inay bulshada soomaaliyeed ka jahawareeriso jidka doorashada iyo dimuqraadiyadda waxayna rabtaa inay unugto qaab kale oo ka duwan qaabkii aan u dhaqmi jirnay waana xaalad aada iyo aada u adag una baahan in lala yimaado mas-uuliyad iyo dowladnimo
haleel abdaxakiin dowladdu guddi bay samaysay dood ka taagantoo laysku raacsanayn waktigii heshiiskii la gaaray muqdisho naftiisa lagu gaaray wuu buray maadaama aysan suuragal noqon in aqalka sare la helo wanaaggan badana kuu muuqdan leedahay si wanaagsan ba ku socdaan xagee xagee ka arkaysaa oo dadkuysa ka arag waan waan waan cabdulqaadir aad baan ku salaamaya adiga iyo iyo iyo senator xuseen iyo cabdullahi telefon iyo tiraab intaba waan salaamaya horta anigu khayrka waxaan ka arkay dee sharba ma arko waxa weeyaan dalka xilli doorashuu ku jiraa doorashaa loo diyaar garoobay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahi waxay heshiis bay gaareen heshiiskiina baarlamaana laga ansixiyey dibu dhac wuu jiraa oo xagga heshiiskii la gaaray fulintiisii dibu dhac uu ka jiraa laakiin dee dib u dhaco meelaha uu ka jirana way muuqataa dhinacyada uu ka yimidna way muuqataa waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay xilli walba oo doorashada dib u dhac yarna laakiin laakiin waxa waxa la isku hayo waa guddi doorasho oo doorasho soomaaliya inay qabtaan oo lagu kala fikir duwan yahay oo la isku raacsanayn oo lagu eedeynayo shaqaalo dowle ciidamo ka tirsan amniga marka dooda noocaasa see see la iska dhigatiri karayaa markaad fiiriso daruufta taagan horta waxaan rabaa inaan inaan hal xabo dadka soomaaliyeedna xasuusiyo saaxiibadayna u sheego guddi doorasho haddii aan loo marin hal dariiq innaga waxa aan heshiis ku nahay oo dadka soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin oo keliya waa mu'asasaadka ay doorteen ama kuwii ay sii doorteen yacni waa baarlamaanka golayaashiisa iyo waxa weeyaan madaxdii la doortay ee fulineed mas-uuliyad mucayana loo yeelay lana saaray qofka mucaaradka ahi xaqna umuu laha iyo muxaafid kuu rab ha ahaado xaq ama xildhibaan ha ahaado xaq umuu laha inuu isagu sameeyo process oo barlel ah oo la garab soconaya kii dowladda dimuqraadiyad maaha waxa weeyaan meeshan dowlada mas-uuliyadda loo dhiibay xukuumada mas-uuliyadda loo dhiibay breministera lagu heshiiyey inuu isagu xubnaha soo magacaabay guddiyada isagiibaa soo magacaabay ra'yi loojiga wuu jiri karaa waxbaa ka khaldan waxbaa sixid u baahan laakiin sharuudaad jira laakiin laakiin sharuudaad jira soo maahan sharuudaad jira soo maahan guddiga marka lasoo magacaabayo guddi dhadhaxaada guddi lagu kalsoon yahay guddi maaragtay sharuudaad jira soo maahan xildhibaad xakiim waa run shuruudaha jiray shuruudaha jiray waxa weeyaanoo meeshaa ku qoraa waxaa kamid ahaa inuunan guddigaasi maaragtay ahayn guddi siyaasad dad siyaasiyiinu aysan xubno ka ahayn intaan xusuusta kaasaa ku jirtay laakiin de wax kastoy tahaba mar haddii guddiga la magacaabayo jihada soo magacaawday ay tahay jihadii xaqa u lahayd dadka kale ee doonaya inay saameynta ku yeeshaan ee murashixiinta ah ee ama madaxweynaha u tartamaya ama xilka xildhibaannimada u tartamaya ee raba inay guddiga soo dhisaan dee caqligaasi caqli adduunka meel maanta uu ka jiro dowladahadqaadirgeytarkaa labada midna kamuu jiro cabditelefoon waxaan kaa codsanayaa inaad marka wax lagu weydiiyo xilligaaga qaato
adiga kulama hadlaya waxaan la hadlayaa wariyahan rabaa mudaakhalada khalad kuga ah iyo inaad soo gasho qofabdullah teleefon haye
cabdiqaadir waa mahadsan tahay waxaa muuqata cabdixakiin waxaa muuqata inuu ka leexday su-aashii la weydiiyey ani waxay ila tahay in cabdixakiinow horta marka koowaad walaalow waa run dowladda waa la doortay laakiin mandate mandate bay leedahay iyo wakti laakiin markaan ka hadlayna guddi doorasho qodobka boqol kow iyo toban xarafkiisa ga waa caddahay waa cad yahay waa cad yahay guddiga wuu cad yahay guddiga doorashooyinku waa inay noqdaan guddi ka madax bannaan maaragtay fulinta waa inuuna qofka xubinta ahi uuna ahayn taageero qof waa inuuna qofka xubinta ahayn shaqaalaha rayidka ka mid ahayn waa inuuna ka mid ahayn hay-adaha nabadsugidanaanaa kuu sheegdastuurkay ku qoran tahay dastuurkay ku qoran tahay xubin hay-ad nabadsugidi kamid mid noqon karo guddiga doorashooyinka waa doorasho dadban oon dastuur ku salaysnay waa inaad
haddayna dastuur ku salaysnayn haddayna hadday okay okay okay haddaydan hadday cabdixakiinow cabdixakiinow hadday dadban tahay
umahadsanyaa walaalkii cabdixakiin waxaan rabaa inaan u sheego haddayna dastuurka waafaqsanayn oo ay tahay doorasho dadban waxay u baahan tahay in political agreement ama heshiis siyaasadeed laga gaaro
meelkaasaan joogno cabdillah telefon wahariikaadi senator xuseen heshiiskan lagu gaaro muqdisho bishii sebtembar ee aad meel mariseen labada gole maxaa ku qornaa aan dooda abdaxakiin cabdullah dhexgala bal maxaa ku qornaa heshiiskaas heshiiska waxaan ku qoran oo baarlamaanka labada aqal ay ansiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkan ay kusoo heshiiyeen gaar ahaan madaxtooyada waxaa ku qoran in guddi la magacaabo ay dowlad goboleedyada magacowdaan guddi oo siid ah federaalkana uu siid ku magacaabo guddigaasna shuruudihiisa meeshaasay ku cad yihiin maxay ahaayeen shuruudahaas shuruuduhu maxay ahaayeen shuruudaha waxaa ka mid ah inaanay siyaasiyiin noqonin oo ay noqdaan dad dhexdhexaad ah oo doorashadii mataqaanaa si xalaala u qaban kara ciidamada hadda laga cabanayo oo mise iyo kuwa kale ee shaqaalaha rayidka aana dabcan xeerarkooda iyo dastuurka ay ku caddahay inaanay kamid noqon karin siyaasadna geli karin marka taa hadda dood kama jirto midna dood kama jirto oo in la isku mataqaanaa khilaafay guddigan iyo inay daacad noqon karaan oo ayadana dood kama jirto marka un hadda annaga inaan xoloojin ka fikirno ayaa noo muhiimsanay meeshay wax marayaan haddaan nahay mas-uuliyiin soomaaliyeed waxaan u baahanay inaan xalkii qayb ka qaadano oo aan dhahno waxaas wixii ka qaldan ha la saxo jidkii heshiiska doorashada ha lagu soo noqdo haddee dabcan mataqaana kaa haddii lagu soo noqdona waa lagu qasban yahay oo dadkii wax tabanayay in ayagana ay u hoggaansamaan xukuumadda iyo wixii baarlamaanku ansixiyey laakiin baarlamaanku wixii uu ansixiyey ayaa laga rabaa xukuumadda wixii ka qaldan inay ka saxdo oo ay ka mid tahay guddigaas cabashada laga qabo arrinta somaliland iyo bedo wixii kasoo noqday marka intaan haddii dabcan qof inkastaan laguma jire inaan muhiimadda saarno maanta sidee dalkeenna uu ku badbaadi karaayo dabcan
seena maxamed xasan walaac baad muujiso tiri wuu jiraa marka si bal dadku u ogaadaan meesha culeyska ka jiraahi ee dalku dowlad wakti kasii idlaanaya talada hayso oo madaxweyne farmaajo hogaamiyo mucaaradkuna dabcan hami bay leeyihiin marka xaggee laysku hayaa bulsho rayid ahaan iyo iyo dareen ahaan markaad fiirisaan xaggee wax ka qaldan yihiin runtii horta waxyaabo badan aan isku hayaa oo baahitaanku horta waa waa mid maadaama maxaa la yidhaahdaa baanhooha ku eg yahay waktigii loo igmaday december bishan sideed iyo labaatankeeda oo ay u hartay bil ka yar dhanka xukuumaddana ay u hartay wax laba bilood ka yar
haddanaba doorashadii uusan aysan weli bilaabanin una haddana aysan u muuqanin maaragtay ilaa heshiis uu dhaco oo guddiyadii lasoo kaamilo sababto ah waxa waaya guddiga hadda federaalka laba dowlad goboleed dadkii ay soo magacaabeen kuma jiraan laba laba dowlad goboleed oo waxaa jira aan weli magacaabin jubbaland iyo iyo puntlandba aan weli magacaabin guddigii heer dowlad goboleed marka runtii waxyaabahaasi markay u baahan yihiin in la wada fariisto oo la wada hadlo gaar ahaan maaragtay dowlad goboleedyada wax kaftanayo iyo iyo maxaa la yidhaahdaa madaxda dalka in ay wada fariistaan oo xalla la yimaado sababtoo xalku iskama imaanayo ilaa la keena maahe marka annaga welwelka la qabo waxay tahay in maxaa la yidhahda baarlamaankii waktigiisa uu dhaco iyadoo aan doorasho bilaabanin sidoo kale haddana sideedda februaayo iyadana laba laba bilood wax yar dhimanaa ka dhiman iyadana ay timaado then waxaa dhici karo marka waanu ognahay mar walba oo doorasho ay socoto sideedaba in amnigii iyo iyo khalkhal badan uu jiro iyo dabacsanaan marka runtii waxaa laga welwel qabo waxay tahay in doorashadii oo aan bilaab wax waa lagu darsan karaa oo oo technical nacam iyadoo way imaan karay laakiin haddii aysanba bilaabanin waan gartay xildhibaan abda xakiin doorasho dambana lagu heshiiye waa runta waxayna ku timid heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamilaydu ay gaareen marka sideed iyo labaatanka december waktiguu kaa idlaanaya marka haddaan heshiis siyaasadeed lagu wada joogeyn shaki badanaa geli doono xildhibaannimada iyo hay-adaha dastuuriga inkastoo qaraar uu jiray susan tafarar wiman in inaad xilka sii haynaysaan marka miyaysan ahayn in heshiiska siyaasadeed la meel mariyo oo la hadashaan dhinacyada waxday kala dhexayaan miyaysan ahayn horta aada umaadsantaa cabdulqaadir ani waxaan aaminsanahay dee doorashada iyo in la aado dowladda federaalka xaggeeda kama ay taagna baarlamaanka iyo golayaashiisana kamay taagna doorashada in la aado way ogol yihiin wayna diyaar u yihiin baadihii doorasho iyo sharcigii lagu aadi lahaa ee dadbanaa doorasho dadban lagu aadi lahaana waa waa la ansixiyey senator xuseen senator xildhibaan abdaxakiino waa ku siina waa ku siina waa ku siinaya waa ku siinaya si fiicanan kuu siinaya laakiin senator xuseen oo baarlamaan kamid ahoo isku kursi joogtaan baa kaa fikir duwan oo waxaad leedahay baarlamankii baa qaba hawshan marka baarlamaanku uma dhama aan meesha kaa saxo may may baarlamaanku wuxuu qabaa baarlamaanka horta waxaa sharciya oo aniga iyo senatarkaba wada fadhinay oo aan hal meel ku wada ansixinay political agreementigii la wada gaaray ama heshiiska siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada gaareen kaasaa waxaa ku qoreed xilliga doorashada la aadayo iyo sida doorashada loo aadayo iyo nidaamka doorashada lagu aadayo waxaa la laalay oo aan ku laalnay isla kulankaas isla qodobadii ka mid ahaa in sharcigii doorashooyinka qaranka iyo dastuurka qaabka ugu qornaa iyo doorashadii halkaa ku qorneed lalaalay kadib kadibna waxaa la ahda doorasho dadban doorashada dadban wixii ku qoraay baa horta sharciya wixii baarlamaanku ansixiyey firaaq ma jiro mana imaanayo bimawjab alqaanuun ama wixii lagu heshiiyey iyadoo la raacayo firaaq dalka ma imaanayo laakiin doorasho in la aado dowladdii diyaar bay u tahay waa adogtihiin wayna u socotaa waxaan kaliya oo adogtihiin dhinacii ku xiraa dowladda federaalka guddiyada inay dhammaystirtay guddigaan usoo laabanaya horta waxaa ceeb ah waxaa ceeb ah dad siyaasiyiina intay meel fadhiistaan inay guddi dhisaan oo yidhaahdaan guddi doorashaan samaynaynaa oo walaalkii cabdullaahi telefoon caawa uu yahay afhayeenka guddigaas horta ceeb bay dalka ku tahay sababta waxa weeyaan dalkana nidaam uu leeyahay kala dambayn uu leeyahay waxaa jira dowlad baa jirta dowladdu daciif bay noqon kartaa waxbaa ka khaldanaan kara laakiin dastuuriyan dalka dowlad baa ka jirta dowladdii ka jirtay oo xaqa iska lahayd in inta la salbiyo dad meel fadhiistaan ay guddiyo dhistaan oo guddi doorasho dhistaan oo ay ku faanayaan oo ay meelaha ka sheegayaan foolxumay dalka ku tahay dadka mas-uuliyiintaha tillaabadaa ku dhaa ku dhaqaaqana dhaawacbay iyay ku tahay kuwa xilalka noocaasa qaatayna laftirkooda dhaawac bay u keenaysaa leanno sharciyada dalka iyo nidaamkiisa ilaalinay u baahan loo jawaabi doonoikhilaafi karaa laakiin ina ina inaad guddi noocaasa ka mid noqoto ama guddi noocaasa la dhiso biayi sharciyo ku dhisayaa guddi noocaasa qofka dhisaaya adduunka intuu ka jiraa qof murashaxa oo la tartamaya madaxweyne dal madaxweyne ka ah hadday xataa sidaa u jirto in uu cadaalad darro kastuu dareemo inuu guddi dhisan karo inuu baro maaragtay arrin garab socota dastuurkii iyo sharcigii inuu ku inuu samayn karaahe meelay adduun ka jirta ma jirto marka waxay la tahay waa arrin degundhig u noqonaysa in musiibo iyo mashaakil dalkaani aan u soo dhoweyn loo soo jiiday laakiin insha allah ilahi waxaan ka rajaynaynaa inaanay dhicin meelahaas loo socdaa cabdullaahi telefoon musharaxiintu way shireen mudday hadlayeen aad baad maaragtay go-aankiinu caddaa laakiin inaad guddi samaysaan oo weliba maaragtay arrintii doorashada xageed u uskanaysaan sharciga marka loo fiiriyo
horta waa marka koowaad walaalkii cabdixakiim waxaan rabaa inaan u sheego dastuur waxa soomaali ku wada joogto dowlad lagu yahay waa dastuurka iyo xeerarka iyo sharciga oo la ilaaliyo qolada ugu horeysa sharciga ku xadgudubtay oo dowladnimadeenii iyo dimuqraadiyadeennii rabta inay maaragtay burburiso horta waa xukuumadda hadda taagan oo u baahan inay kusoo noqoto sharciga iyo dastuurka taa waa qodobka koowaad haddaan anigu kaagala hadlo way caddahay way caddahay waxa weeye waxa waxaa looga xadgudbay marka koowaad waxaa la dhisay guddi aan dhexdhexaad ahayn oo dhinac u janjeera waxaad moogtahay doorasho walba guddi dhexdhexaad in la dhisacabdixakiin cabdixakiin oo waktigaaga guddigani dhexdhexaad inuuna ahayn soomaalibaa og murashaxiinta og qof walbaa og bulshada soomaaliyeed baa og waa guddi laga soo xulay hay-ado dowladeed oo la yaqaano oo shaksi shaksi loo yaqaano marka guddigani guddi dhexdhexaada oo bulshada soomaaliyeed u dhexeeya ma noqon karo qodobka labaad guddiga aan dhisnay annaga waxaa la yidhahdaa guddiga badbaadada doorashooyinka qaran guddigaasi ma aha guddi doorasho waa guddi u taagan ilaalinta dastuurka ilaalinta xurriyadda ilaalinta dimuqraadiyadda ilaalinta bulshada soomaaliyeed inaan dib loogu celinin dhibkii dhacay oo asalkeedu ahaa doorasho la boobay kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii ugu dambayna dictatoriyad dhashay ugu dambayna dagaal sokeeya dhashay abdulaahi abdulaahi waa war fiican laakiin maxaad qabanaysaan waxaad sheegaysa oo dhan war fiican waaye laakiin maxaad qabanaysaan waxaan qabanayna way caddahay waxaan qabanaynaa bulshadaan abaabulaynaa waxaa weeye mudaaharaadeen nabadgelyaan samaynaynaa dadka soomaaliyeed aan tusinaynaa sharciga iyo qaladka dowladdu ku jirto si nabadgeliye ayaan xuquuqdeena ku raadsanaynaa ilaa dowladdu ay miiska timaado wadahadal ogolaato khaladaadkeedana dib u saxdo waa waadix wayna caddahay senator xuseen marxaladda taagan ee kala fogaanshaha meel walba ka muuqanayso door intee laga idiin furan mase baarlamaanka labada gole wuxuu ka dhigan yahay inuusan shaqo u dhineyn maxaa tan xigi doona waa mahadsan tahay dabcan meelaha qaar saaxiibaday maaragtay xildhibaan cabdixakiim ibn cabdullaahi baa si fiican waqti usiinaysaay inaad annagana aan si professional u doodno oo adigna aad soo dhowow baarlamaanka federaalka soomaaliya heshiiskaas siyaasigaa buu ansiyey xukuumaddu ku wareejiyey dowlad goboleedyada inay fuliyaan laamihii fulinta ee heer federaaliyada dowlad goboleed cilladda waxay ka timid waa fulintii cilladda waxay ka timid guddigii hawsha fulin lahaa waxa ay ka timid meelo badan oo dabcan in laga wada hadlay ahayd bay ka timid waxa ay u muuqataa labaatan sano markii ugu horreysay oo mugdiga noocaan ugu weyn uu soo dhex galo nidaam doorasho oo lagu heshiiyey uu mataqaana ku yimaado waa mugdigii ugu weynaa ilaha naga badbaadiyaan leenahay laakiin waxaa muuqataa kalkasnimo darro weyn inay ka jirto xukuumadda gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya oo dabcan mar walba waddanka u riixda dhanka mataqaana mugdiga u riixda waxaan rajeynaynaa in laga waantoobo wixii mataqaana qalad oo dhacayna la saxo wixii loo maleeyey in aan qalad ahaynna laga shaafiyo dadka mataqaana wax qabanaya oo ay kamid yihiin qayb ahaan dadkii siyaasiyiinta ahaa ee heshiiska wax ka galay wax ka seexay marka fulintii ayaa loo joogaa baarlamaan ahaan annaga hadda dabcan in wax la saxo oo heshiiskaas hadday wax kasoo noqdaan sidii loo fulin lahaa door ayaa looga furan laakiin weli fursad waxa aan isleeyahay inaan siino qeybihii mataqaana heshiiskaas seexay oo laamihii fulinta heer federaal heer dowlad goboleed waana rajo weyn ayaan ka qabnaa dabcan in la sameeyo marka waxa ka dhashay in lagu qanci waayo natiijooyinka ka dhashay oo hadda ay kamid tahay guddi badbaado doorashooyinka qaranka in la sameeyey iyo ay shirar mataqaana isdabajooga ay samaynayaan mataqaana dadkii rabay inay ku tartamaan doorashada oo ku qanci waayo qaasi wax ku socdaan iyo wax kasii daranba way ka imaan doonaan haddii mas-uuliyad darrada hadda ka socoto bila soomaaliya ay sii socoto waxaan rajeynaynaa baarlamanka soomaaliyana dabcan hadday taa wax kusii socdaan in heshiiskii uu ansixiyey hadduu socon waayo fulintiisa si qalada loo maareeyey mataqaanaa inuu asaga soo dhex galo marka dambe way way lama huraan ayay noqon doontaa
zaynab siraad marka laga hadlayo doodahan taagan bulshadu dabcan door bay lahayd laakiin haddaba muuqato beesha caalamkana shirkoodii muqdisho ka dhacay safiirada qaarkood si caday u hadleen oo oo qayaxan oo aan qarsooneen marka xaggee laga aadi doonaa dhabahan kale goyska adag ee hadda la taagan yahay runtii waxa waxa muhiimka la reebtaa horta sideedaba in midiya aan la isku marin maaragtay qof walba wuxuu waxa uu tabanaya laakiin in miiska la wada fariisto oo la wada hadlo aad ayay muhiim u tahay adenkii shirkii hadda maalinta dhaweydna way ku caddayd in la yiri maaragtay wadar ogol wax ah in la sameeyo marka way ku khasban yihiin in maxaa la yidhaahdaa madashu ay isku yimaadaan mar kale oo dib loogu noqdo waxyaabo badan ayaa u baahan in in dib loo fiiriyo oo dib loogu noqdo oo wixii qaldamay laga saxo iyo waxyaabo aan weli looba gudbin maaragtay fulintoodii iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa sida koontada haweenka oo kale oo aanan maxaa la yidhaahdaa loo samaynin sidii lagu gaari lahaa boqolkiiba soddon ugu yaraan in la helo maadaama heshiiska ay ku jirto marka runtii waxaa loo baahan yahay aniga waxaan ku talin lahaa in la isku soo noqdo oo haddana miiska la wada fariisto oo awel heshiiska lagu gaaray in dib la isugu noqdo oo cid walba waxa ay tabanayso miiska soo saarto wixii qaldamay oo ay u arkaan iyagu inay inay khalad tahay ay miiska soo saaraan lana saxo sababtaa waxa waaye waxa hadda dhumaayo waa wakti iyo haddana doorashadii oo mar wala dib usii dhaqayso ee adihii dowliga ahaa oo laga yaabo inuu laga yaababa maaha baarlamaanka kulleyba waktigoodii wuu dhammaanaya inkasta oo uu jiro sharci dhahay maaragtay ilaa baarlamaanka loo doorto iyaga iyagaa sii joogaya
uu jiro laakiin haddana haddii la gaaro sideedda february oo aan weli doorashadii iyo waxbana bilaaban oo sidaan loo kala taagan yahay maxaa dhici kara waxaa imaan karo gaab oo dawlad la-aaneed sababta waxa waaye haddii borosees doorashada uusan soconin waktigii loo igmaday dawladdana ay dhammaato xukuumadda dee dhibaataa imaan karta marka runtii waa in waddanka loo turo waa in dadka loo turo waa in maxaa la yidhaha sharafka maaragtay soomaalida iyo soomaaliya wadan wadan ahaan loo furo oo waxaan isjijiidkan iyo waxaan laga baxo heshiis la gaaro laguna dhaqaaqo waxaan waa haddii la isku yimaado soomaalidu marka hora maaragtay jijiidka iyo burburanka badina laakiin markay isku yimaadaan kolleyba heshiis way gaaraan marka waxaan aniga dhihi lahaa in si deg dega la isugu yimaado oo oo heshiis la gaaro si wadanku uu hore ugu socdo doorashadan ay u bilaabato waan gartay cabdullahi telefon marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed waxaad moodaa in musharaxiinta doorkooda uusan caddayn oo la leeyahay madaxweynayaasha maamul goboleed dowladda dhexa wada hadlaan marka horta doorkiina intuu dhankee joogtaan adinka dad badan baa isweydiin kara inaadan miisaska lagu wada hadlay aadan fadhinaba
horta waxaa la rabaa markaan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya waxaan ognahay walaalayaal in weli dastuurkeena uu qadiyo yahay waxaan ognahay xeerarkeena doorasho weli inayna dhammaystirnayn laba marxaladood ayuu ayuu mar ayay maraysaa doorashadu qeybta koowaad waa heshiis siyaasadeed oo dhex maray maamulada iyo dowladda wuuna dhacay waxa la isku haysta ma aha heshiiskii waxa weye qaabka heshiiskii loo hirgelinayo markay halkaa marayso waxaa tartamaya waa musharaxiintan aan afhayeenkooda ahay iyo madaxweynaha hadda joogo isaguna musharax noqon doona sidaa daraaddeed musharaxiintu waxay xaq u leeyihiin maadaama ay tartamayaasha yihiin qaabka loo loo loo dhigayo doorashada iyo broseska iyo habraaca iyo dadka ka mid noqonaya waa inay noqdaan dad dhexdhexaada oo labada dhinac ee tartamayaba kuqan ku qanacsan yihiin murashaxiintu kuma qanacsana xubnaha lasoo magacaabay waxayna u arkaan xubno kamida ololayaasha musharaxa madaxweyneha hadda wadanka haya sidaa daraaddeed ayaa keenaysa in murashaxu uu xaq u leeyahay inuu ka doodo xuquuq dastuuri ah waxa uu leeyahay oo ah in la doorto lana doorto si loo doortana waxaa cad in doorashadu noqoto doorasho dhexdhexaada oo labada qofba ku tartami karaan murashaxiintu marka waxa ay raadinayaan ee u doodayaan waa intaas wey wax kale waa xaqooda dastuuriga ah ee muwaadinnimo wey haddii miiska wadahadalka puntland iyo jubbaland oo hadda maqan guddiyada qaarkood ay ay ay soo dhammaystiraan dowladda dhaxana ay la macaamilaan door ma idiin sii furnaan doona
ha dowr baa nooga furnaan doona sababtoy tahay waa murashaxiin waa muwaadiniin waxaa siinaya xuquuq dastuurka inay xaqooda dastuuriga difaacdaan waddankeenuna waa waddan dimuqraadi ah awooddana shacabkaa iskale iyo qof walba oo maaragtay muwaadina iyo qof walba oo siyaasadda hami u leh marka dowrka lagu koobayo keliya maamulada iyo madaxweyneyaashu naftirkeeda ayaan khalad ah dastuuriyan maadaama aan nahay dal dimuqraadi ah xildhibaan abdaxa keen aqalkii sare odayga ugu sarey abda xaashi baa dood qaba bannaanka jooga puntland iyo jubbaland baa guddiyada doorashada soo dhammaystirna bannaanka taagan musharaxiintii baad arkaysaan ma waxaad doonaysaan inay dhacdo doorasho hal darafa oo dalkan oo alaada ka soo kabanaya aad dadka la wadaagaysaan bal xaggee u socotaan
waa mahadsantaha cabdulqaadir horta marka hore waxaan rabaa inaan comment yar ka bixiyo hadalka cabdullaahi telefon hayeenka uu sheegay horta waxa weeyaan marka hore murashixiinta qanaacadooda iyo rabitaankooda iyo iyagu waxa ay doonayaan muhiimadda dalku ma aha muhiimadda dalku waxa weeyaan waa inuu nidaam jiro waa inuu nidaamkaasi nidaam sharciga waafaqsan yahay waa in guddiyo doorasho la sameeyo waa in guddiyada doorashada ciddii xaqa u laheed ay samayso laakiin qofka mas-uulka ah xilka doonaya ee laakiin la wada ogol yahay laakiin la wada ogol yahay ma daruuri maaha in la wada ogol yahay wax wax midayn karaa waa inuu guddigu ka madax banaanaadaa fulinta waa qodob dastuuri ah aan ka shaqaynan aan ka hadlaynahay waa wax loojiga oo dalka maamulkiisa sixi kara oo la fulin kara weeyaan murashixiinta ayaan isku masaalihayn ayaga ayaan isku danahayn ayaga ayaan meel u wada soconin muhiimba ah murashixiinta inay isku dan noqdaan isku meel ujeedaan waxaa muhiima dastuurka iyo sharciga inay waafaqsan tahay cabdullaahi aan aan abdaxakiin fursadteena xildhibaankaa fursadteena xildhibaan fursadaada qaada laakiin tahay guddiyada doorashooyinka qaabka ay u dhismayaan jiha ayaa mas-uuliyadda iskale shalayna markii doorashada dadban la aaday laba kun iyo lix iyo tobankii mas-uuliyadda cid baa iska lahayd maantana cid baa iskale mar walba xukuumadda joogtaa iskale waxbay khaldi karaan waxbay sixi karaan laakiin adigu ma aha qofka saxaysadal baad ku sixi kartaa laakiin qasab kuma laba su-aal aan ku weydiiyo xildhibaan abdaxkiin laba su-aal aan ku weydiiyo koo kooban say kula tahana bal iga jawaab guddiga la magacaabee doorasho shaqaalaha dowladda maka mid noqon karaan
dastuur sharci ahaan annaga sharcigii aan ansixinay wax u diidaya inay kamid noqdaan ma jirto dastuurka dastuurka kumeelgaarkay haysanaahi ma ma ogol yahay in shaqaalaha dowladdu noqdaan
dalka doorasho dadban uu aaday waxaa la laalay qaab kasta oo doorasho lagu aadi karay oo dastuurka waafaqsanaa oo qaanuunka ah axsaabta waafaqsana ha dastuurka waxaa ku qoran qof yoco doorashada in lagu aadaa ku qoran waana la laalay ilaa ilaa ilaa cartuu qoraa taa ma rabna inaan ku doodno ilaa cartuu qorreed laakiin waxaan ka hadlayaa waxaan ku dhahay dastuurka qodobada ku qoran oo doorashooyin ka hadlaya ama sharcigii doorashooyinka oo sharci ahaayo baarlamaanku ansixiyey oo guddiga doorashooyinka qaranka uu ku shaqaynaya dhammaantood shuruucdaas waa la laaday waa la laalay waxaana la ansixiyey qaab doorasho oo cusub oo la aadayo oo baarlamaanku ansixiyey labadiisa aqal oo isla jooga madaxweynuhuna saxiixay waxa ku qoranaa doorashada lagu aadaya taa waxa ku qoran keliya waxa weeyaan qofku inuusan siyaasi ahayn aa ku qoran bis waxay ahayd inay si fiican u akhriyaan markay soo dhaweynayeen murashaxiinta madaxweynaha xildhibaanada markay soo dhaweynayeen inay ka doodaan oo dood geliyaan oo diidaan bay ahayd laakiin dhammaantood way soo dhaweeyeen waxayna ku qorantaa waraaqda la qoray haddii aad leedahay waxaana dee akhlaaq ahaan dhaqan ahaan muuqaal fiican ma muujinaysa waad ku dacwoon kartaa waadna ka hadli kartaa laakiin bays sharci oo qaan ma lahan in la yidhaahdo qofka dowladda u shaqeeya marka shaqaala dowladda hadda way ku jiraan shaqaala dowladda hayaxla aniga ma huba anigu inay ku jiraan shaqaalaha rayidka ee dowladda cabdiqaadir ma halkaa ma geli karaa haye hadduu ku jiro hadduu ku jirana waxay u baahan tahay inay yidhaahdaan hebel iyo hebel iyo hebelaa ku jira waa waa la dhahay haddaanan
aan dhameeyo guddiga guddigan hadda jooga gruubkan hadda madaxweynayaasha u tartamayahay murashaxiinta madaxweynaha ay hadalka ay soo saareen qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa in guddiga gebi ahaanba la kala diro soo xulistiisana ay iska kaashtaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo murashaxiinta madaxweynaha wich oo boqolkiiba boqol kasoo horjeeda wixii baarlamaanku ansixiyey iyo qaanuunkii sharcigii doorashada lagu aadayay oo ayadan doorashada lagu wadaada kasoo horjeeda
meeshaas ii joog cabdullah telefon haya waxaan rabaa walaalkii cabdixakiim inaan sheego horta waddankani dastuurku meelgaaru leeyahay qodobkiisa boqol kow iyo toban xarafkiisa ga wuxuu ka hadlayaa guddiga doorashooyinka iyo shuruudaha loo dejiyey dastuurkeedanuna ruux ama spirit ayuu leeyahay ruuxdaas waxaa kamid ah doorashooyin marka la aadayo guddi doorasho walba noocdadba naftirkeeda ruuxda dastuurka ilaalinaysa oo kow ay kamid tahay guddiga doorashadu inuu dhexdhexaad noqdo laba in guddiga doorashadu una noqonin maaragtay dhexdhexaadnimada ma inuu adiga ku taageersan yahay senator huseen akulahayo oo ka tirsan baarlamaanka senator shaqaalo dowladeed iyo hay-ado amni iyo way nagu soo laalaabatay doodan marka marka sharcigaad meel mariseen ma caddaynaya qodobadaas ma caddaayeen waa mahadsan tahay horta waxaa jira qodobo dastuuri ah oo si guud u dabaqmaya oo dalka uu ku dhisan yahay oo aan dabcan doorashada hadda dadban aan mataqaana ahayn doorashada dadban waxa ay mataqaana si ku meel gaar ah meesha uga saartay oo keliya qodobadii iyo mataqaana sharcigii doorashada laakiin shaqaalaha rayidka qiyamkoodii iyo mataqaana dastuurkii wixii uu siinayay xuquuqaad iyo waajibaad iyo uu ka reebayay sidiibaa mataqaana looga rabaa ciidamadana sidoo kale qodobada boqol toban iyo shan oo qiyamka shaqaalaha rayidka ka hadlayay ayaa sheegaya sidoo kale waxaa ka hadlaya qodobka boqol labaatan iyo toddoba oo mabaadi'da ciidamada amniga inay dhexdhexaad ka ahaadaan siyaasadda ayaa ku jirta dastuurkan wuu noo caddeeyey shaki kuma jiro in mataqaanaa qof ciidan ah aanu siyaasad iyo guddi doorasho ka mid noqon karin qof shaqaale reegana uunan ka mid noqon karin labo intaa waxaa sii dheer saaxiibkay xildhibaan cabdixakiim aan xasuusinayaa in hadraacii mataqaanaa heshiiska doorashada ay saxiixeen odayaasha reer federaal iyo reer dowlad goboleed ay ku jirtay gudyada doorasho ee heer qaran iyo heer dowlad goboleedba inuu qofku ahaado qof dhexdhexaad ah sumcad leh islamarkaana siyaasadaha diidan markaas aanu ku dhex milmin meeshay si fiican ugu cad yihiin gaar ahaan mataqaanaa habraaca guddiga heer federaalna waa ku cad yahay habraaca mataqaanaa guddiga dowlad goboleedyadana waa ku cad yahay doorashada dan macnaheedu waxa weeyaan qaab shuruudaha qoran guddiga doorashooyinka shuruudaha senatarkaan loo akriyey senatarkaan loo akriyey senatarkaan loo akriyey
aan kuu dhameeyo shuruudaha qoran shuruudaha ku qoran ayay tahay in loo laabto wixii ku qoran halkaasaana la dabaqayaa laakiin hal xabo cid diidani ma jirto seenab siraad haddii buuqa sii taagnaado oo cabdullaa teleefono guddi badbaado hafeen u yahay xildhibaan cabdixakiimna guddi laysku haysta uu leeyahay halkaa ka socoto maxay noqon doontaa xaaladda daqadii ugu dambeya ku jirnaa
runtii horta waxaan ku raacsanahay jalisarka labada dhinacba horta waxa loo baahan yahay waxay tahay in laga fekero maaragtay waxa dan oo ah dalka iyo ummadda sababtoo waxaa jiidkan iyo kanaa saxa iyo kanaa qalada maanta dhan ugu jiro runtii dhibaato weynay keeni kartaa sideedana waa in sharciga la raaco iyo iyo habraaca dastuurka iyo qaabka loo sameeyo doorasho amin kulligii waa naqaana de bulshada rayidka oo kale doorkeedi kama muuqdo maxaa la yidhahdaa guddiyada tan kale waxa waaye waxaan ay sii baahaanna dhibaato weynay wadanka u keenaysaa iyo ummadda waxa waaya hadii dowladda maandeedkeeda uu dhaco oo hadda fawdo ay bilaabatana cid joojin karta ma jirto marka waxa wanaagsan waxay tahay hadda inta waktiga la haysto in laga faa'iidaysto oo la isku yimaado oo maxaa la yidhahdaa wixii qaldan oo dhan la saxo karayna loo dhaqaaqo waan gartay waa mahasanta waa mahadsantaa seeni maxamed xasan cabdilla telefoon dowladdu way wadataa howlaheedii caadiga ahaa guddiyadii tababaraa u socda adinkana weli waa sii shiraysaan marka xalku muxuu ku jiraa si dadka walaaca ay qabaan meesha uga baxo xalku uu cad yahay wuxuu u baahan yahay in wadankan loo turo wadankan waa wadan nugul waa wadan dagaal sukeeye kasoo baxaya waa wadan hay-adihiisa oo dhan ay nugul yihiin waa wadan u baahan in badan in looga fikiro danta guud ani waxaan qabaa in dowladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhawaato dastuurka ay kusoo noqoto sharciga ay kusoo noqoto dhaqanka siyaasadeed ee soomaalida ee waktiga kala guurka isu dhimrinta iyo isu dulqaadka iyo isu jiidjiidka ay kusoo noqoto taa hadday la timaado waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan qarankuna wuu ku badbaadayaa doorashona way dhici kartaa senator xuseen sheekh mahadsan tahay dabcan doodo inay maqaana miraheeda noo noqdo maxaa wixii loo tiri karaa ayaan waxay igula muuqataa horta dabcan dadka aadka ay u qusayso waa dadka rabaa in mataqaanaa haddii madaxweynaha waktiga kusii dhammaanaya ee madaxweyne farmaajo la tartamaan ayay aada usii qusaysaa laakiin maamulkii hadda socday mataqaanaa door weyn kuma lahayn heshiiskana siyaashana ka mid ma ahayn annaga oo baarlamaankii aan keenayna ayaga kuma jirin laakiin waxaa loo baahan yahay haddee dadkii way ku qanceen oo marka aan annaga aan keenay oo madaxdii dowlad goboleed dowladda federaalka ay ay saxiixeen heshiiskaas ay galeenna waa ku qanceen waana soo dhaweeyeen waxaa loo baahan yahay markaa si mataqaanaa arrimahaas loo loo xalliyo in dowladda federaalkaahu ay doodkeedii odaynimada ay qaadato ay isu keento dowlad goboleedyada wax tabanaya dhexdooda iyo gaar ahaan dadka heshiiska isla galay arrimaha taagan ee soo noqday mar walba waa lagu kasban yahay heshiis doorasho oo noocaan oo kale oon sharciga marka hore qeexin mar walba waxaa lagu qasban yahay waxaa soo noqda arrimo badan ayaa dib usoo noqda in laga wada hadlo dabcan tanna sidii unbay mataqaana u muuqatay oo dowladda xoogaa adkaysatay markay consent uu soo baxay in hore laisugu yimaaday laysaga yimaaday ahay marka arrinta mataqaana haddii la adkeeyana way adag tahay haddii kalena way iska fududahay aad baan hadi hadda hakiin aad usoo koob aad umahadsantaha adana ugu dambeeya doorasho la isku qabto iyo lagu doodaahi afrika aanay ku tahay waxa ka dhashana waa la yaqaanaa marka ugu dambeysa marka xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado in in gacanka hadal dhaco ama fooda dhacdo xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay midda koowaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddiyada doorashada in lagu soo dhisay ahayd dowlad goboleedyada aan weli soo dhisin dowla guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oo ay soo dhammaystiraan si doorashadii loo aado dariiqo weeye midda kaleetana dee ciddii haddii laga tabanayo guddiyadii dhisnaa oo waxyaabaha qaar oo laga tabanayo waxay laga tabanayaa in laga saxana wax fiican weeyaan waa qodob qodobka labaad murashaxiinta madaxweynaha iyo dadka kuraasta doonaya dalka inaanay qalqal ummadda gelinin inaan quluubta dadka lagu ciyaarin inaan dastuuraa la ilaalinaya la dhihin iyadoo guddiyo doorasho la samaysanayo iyadoo dastuurkii la baalmaraya iyadoo lagu tumanayo marka murashaxiintu waa inay ku kalsoonaadaan qaanuunka iyo sharciga dalka waana inay doorashada ku galaan available wixii ahoo dalka yaala oo dalkii hadda ka suurtagal ah oo sidii guddiyadii dhisnaaya doorashooyinka iyo sharcigii la la ansixiyey baarlamaanku baasgareeyey waa inay u diyaar garoobaan inay doorasho ku galaan dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nagala qaybgelayeen martida kale ah xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan golaha shacabka senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya zaynab maxamed xasan seenab siraad oo ka tirsan bulshada rayidka iyo cabdullaahi xaaji cabdiweli cabdullaahi telefon oo ka tirsan guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka ee dhowaan musharaxiintu ay sameeyeen dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
mahadsanid cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan idaacadeedii galabnimo oo idinla socotiinayeen anigoo sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka ayada oo aanay cidna la yaab ku ahayn ayaa muddo kooban uun kadib waxaa dhammaaday ballanqaadkii taliska kuuba ee ahaa in ay wadahadal la gelayaan dibadbaxyaasha nabadeed ee da'da yar ee ayagoo boqolaal xoogan ah isku soo baxay dhowaan si ay uga dibadbaxaan xoriyad la-aanta hadalka ee kuuba wax ka yar saac kadib kulan dhex maray wakiilada dibadbaxayaasha iyo wasiir ku-xigeenka dhaqanka fernando rojas taliska waxa uu lumiyey fursad uu ku ixtiraami karay xuquuqda dadka kuuba rohas ayaa cambaariyey dibadbaxyaasha wuxuuna ku gacan seenay walaacyadooda la xihiira faafreebka iyo weerarada booliska ee ka dhanka ah fanaaniinta madaxa bannaan in badan oo ka mid ah dibadbaxyaasha waxa ay xubno ka yihiin dhaqdhaqaaqa san isidro oo ka kooban qorayaal fanaaniin muusikistayaal iyo muwaadiniin kale oo ay cariisiyeen xanibaadaha sii kordhaya ee talisku uu dul saaray taasi oo ay ku jirto sharci dhigaya in dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah laga diiwaangeliyo dowladda waxaa intaasi dheer dibadbaxyaasha ayaa ka cabanayay xukunno lagu rido xubno caan ah oo kooxdan ka tirsan oo uu ku jiro muusikiiste denis solis gonzales sababo la xiriira inuu si madax bannaan u muujiyey aragtidiisa taliska ayaa dhowr jeer u beegsaday solis inuu muujiyey xoriyadiisa hadalka isagoo cambaareynaya xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee kuuba waxaana la xiray sagaalkii nofembar mas-uuliyiinta kuuba ayaa solis xabsi ku hayay saddex maalmood iyadoo aan wax xiriira laga helin waxaana kadib lagu xukumay siddeed bilood oo xabsi ah iyadoo lagu soo oogay dacwado been abuur ah oo la xidhiidha wax loogu yeeray xushmad darro mas-uuliyiinta kuuba ayaa xiray tobaneeyo suxufiyiin iyo difaacyaasha xuquuqda aadanaha ah oo raadinayay akhbaaraad la xidhiira kiiska solis ama ku baaqay sii deyntiisa inkastoo ay jirto jawaabta xoogan ee dowladda dibadbaxyada ka walaacsan kiiskiisa iyo xoriyad la-aanta hadalka ayaa sii socday waxaana xigay weerar kale oo boolisku ay geysteen xubno ka mid ah beesha caalamka ayaa diidmo ka muujiyey caburinta waxaana ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sidoo kale mowqif adag ka qaadatay bayaan uu soo saaray ayuu xogayaha arrimaha dibadda mark bombeyo ku yidhi dowladda maraykanka waxay si xogan u cambaaraynaysaa dhibaateynta taliska kuuba ee dhaqaaqayaasha sida nabdoon uga banaanbaxaya difaaca xuquuqda aadanaha ee denis soles gonzales waxaan ugu baaqaynaa dowladda kuuba inay tuurto xukunka cadaalad darada ah ina sii dayso shuruud la-aan dowladda maraykanku waxay garab taagan tahay shacabka kuuba waxaan sii wadi doonaa in aan cambaareyno xadgudbyada cad ee ka dhanka ah dadka reer kuuba ee adeegsanaya xuquuqdooda ayuu yidhi bombeyo waxaan ugu baaqaynaa saaxiibadeena dimuqraadiyadda ee caalamka inay codkooda muujiyaan oo ay ilaalinta xuquuqda aadanaha shuruud uga dhigaan lama caamil kasta oo ay la sameynayaan taliska kuuba ayuu yidhi taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka